intaan waxay mudan yihiin tuulada la yihahdo tuulalow oo ka tirsan degmada afgooye ilaa iyo boodboodka oo degmada afgooye ka tirsan gaadiidkana tiradooda waxay kor u dhaaftay ilaa iyo laba boqol oo gaadiid ah saddex boqol oo sii cagxageene markaan maxaa la yidhahdaa gaadiidka waaweyn waa kuwaas kuwa yaryar iyo maaragtay dheenayaasha iyo kuwa gaadiidka levelka dhexe ahna waxay ku xigiran yihiin ayagana ay maaragtay joogaan oo ay maaragtay baasinteen zoona ceelasha ilaa iskiinka dheer dhulkaas oo dhan ay baasinteen sababtana waxay tahay maaragtay ciidan ka tirsan kuwa daruufka dowladda qaar wata iyo qaar ciidanka dowladda ka tirsan ahba oo maaragtay wadada udhexeysa afgoy iyo walaweyn waayahan dambe isbaarooyin duuskan ah soo dhigtay horena ay u gaareen haddana ay maaragtay kasii dareen islamarkaana maaragtay guutooyin ciidan oo dowladda ahoo maaragtay ilaa daladuulo ku xareysan qaarna maaragtay wadadaba maaragtay amnigeeda loogu talagalay ee wax ka qaban waayeen maxaa la yihahdaa saraakiisha soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxaanu sheegaynaa amba ogeysiinaynaa in culeyska noocaas oo deegaanka maaragtay ka jiro maxaa la yihahdaa culeyskaasi oo gaarsiisan in boqolaal kun amba kale qaar malaayiin aan dhisanno shacab soomaaliyeed oo gobolada soomaaliyeed ku dhaqan qaar shabeellaha hoose ku dhaqan qaar bakool iyo baay ku dhaqan qaar gado ku dhaqan qaar jidooyinka ku dhaqan qeybo kamid ah qaar maaragtay soomaali galbeedyenifkii ku dhaqan gaadiidkii u socday oo maaragtay daawooyinka iyo maaragtay dhagaxdaha kala duwan oo ganacsiga waday iyo oo maaragtay sida xuutul daruuriga qeyb ka ah marka inay deegaankaasi ku xaniban yihiin oo dhibaato badan ay